kana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaca
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb labaad oo ku saabsan martida iyo martisoorka dhegaystayaal dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad goor loo malaynayo ayaa miyiga magaalada berbera waxaa ku geeriyooday nin la odhan jiray xirsi cilmi goolle oo malaha aada loogu han weynaa bulshaduna ay nin horaad u tiqiin warkaas naxdinta leh ayaa markii loo soo sheegay waxaa si gaara uga murugooday cali jaamac haabiil oo ahaa gabyaa ay xigto iyo wadayba ahaayeen dabadeedna wuxuu cali geeridaas ka tiriyey tix baroora oo uu ku taxay lix tilmaamood oo wan wanaagsan in xidhsi wadalahaana uu dhab u rumaysnaa waa tixdii gocanaya mooyi uu dhextaalkeedu ahaa ee waayadii dambe gabayada caanka ah ee baroorta ka mid noqotay lixdii tilmaamood ee gocashadooda uu cali la gami waayey waxaa ka mid ahaa geesinimada gar aqoonta dulqaadka fardafuulka deeqsinimada iyo marti iska xilsaarka wuxuu tixda ku bilaabay arar laga garanayo in baroortu ay ka dhab ahayd dareenkiisana uu ka rur sheegay galgaladkii xalay iyo faaraxow gamaal la-aantayda gogashaan ku jiibsaday hurdada goodkii igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gowska uga daayey dar guryii ka yimi baa warbaas iila soo galaye geeridii xilsay sheegayeen gacal ha waayeene gablamooyin waxay ii wadeen guuldarri iyo hooge gabbal baa u dumay reerihii galiga boocyiile abidkii rag waa go'i jireye tanise waa gowe lix xaloo u wada gaar ahaa gocan ayaa mooyi tuducii haddaba uu ku soo qaaday martida reeraha timaada sidii wacnayd ee xidsi uu ugu xilqabi jiray ayuu ku yidhi gab hadday martidu soo tiraa goodhu nala joogo godka laguujaneeyow hadduu goosan la carraabo garabsaa rag weeye hadduu gogasha soo daadsho gasiinkii la soo dhigay haddaad gal iyo daad moodo bakhayl baysgamiime e hadduu gaarka ka qoslaayo godolkuu ku haasaawin jiray gocan ayaa mooy wuxuu leeyahay hooyoo ku go' martisoorkiisu ma ahayne mar walba xilsi waxa uu bixinayo raalli buu ka ahaa weliba wuu ku raaxaysan jiray taasna waxaa laga garan jiray qosolka iyo haasaawaha uu martida ku jelbeebiyo intay shaaribada kula jiraan xerihii uu u soo dhigay ee daribtu ka buuxday iyo doobiyadii caanaha ahaa ee xoortu ka sarraysay waa kaas martisoorka wanaagsan siday soomaalidii raacatada ahaydi u tiqiin xaaji axmed fiqi oo ilka dahab ku magac dheeraa wuxuu ahaa gabyaa reer gelinsoora oo waagii uu noolaa bartamaha dalka si aada looga yiqiin siday caadada maansiyahanadu u badnaydna haweenay uu markaas guursaday ayuu u tiriyey gabay dheer oo uu ku waaninayay isla markaasna uu anshigiisa ku barayay arrimihii uu kula dardaarmay oo badnaa waxaa ka mid ahaa inay u roonaato martida oo kolkuu joogo isagaaba joogee kolkuu maqan yahay aanay socotadu reerkiisa ku hungoobin si gaara wuxuu ugu adkeeyey wadaadada qur-aanka afka ku haya inay fadhiga uga kacdo oo berri ka maalin aysan ku sheekayn reer ilka dahab inay soo mareen waxna aanay ka soo dhadhamin wuxuu yidhi qaamowraan waa inaad martida qurux u soo dhaaye waa inaan qaraabo iyo xidid kaa qalgodahayne waa inaan culimada qadsani qoyska soo marine qaariga markaad aragto waa lala qushuucaaye qadar loo karshiyo neef la qalo waa qamacadaane ha la quursan qadow caanaheed qabax yarood hayso aniguba qorqodo ma ihi oo kuuma qayb xumiye adna qiimilay iyo ahaw qaafadii dumarka buu yidhi waxay odhan jireen muudalku ma xishoodo waxa dadka kale ay dhaqankiisa ka qabaanna dan kama yeesho wax walba waxaa uga daran xogaaga uu haysto qayb ka midihii inay gacan kala gasho waxay kala odhan jireen marka ay waxbixin joogto muudalka dadku uma kala socna waa qorqode oo afadiisa maamulka reerka wax ugama oggola ceebtu ma karto oo qofka wax u galeen ama ku xil leh iyo midka aanay waxba isu ahayn waa isugu mid si ay haddaba taas inoogu muujiyaan waxay soomaalidii hore inooga tageen sheeko maad iyo murugaba leh oo nin qaduuca laga sheegay waxaa la yidhi habeen habeennada ka mid a ayaa ninkaa muudalka ah waxaa soo martiday sodohdiis haweenaydii uu qabay hooyadeed markaas buu ka seexday islaantii oo ay calooshu gubanayso islaantii oo cad caano iyo badar toona aan tan iyo xalay jidiiman ayuu waagii u badhiyey barqadii iyadoo xagga reerkeedii u hilhelanaysa ayaa waxaa la soo joogsaday qaduucii gabadheeda qabay ee xali ka seexday markaas buu yidhi oo sodo xaggee baad u xirxiran tahay ma naga tegaysaa waxay tidhi haa maandhe waan socon markaas buu isaga oo qadaadka xoqaaya cirkana kor u dhowraaya ku yidhi oo sodo maad iskala kaaya joogtid xalayba waxnama aad yeeline sow isku mar maad iyo murugaba ma aha dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo